ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد walaalayaal haddii ilaahay idmo waxaan wax ka odhan doonaa xuquuqda ay labada qof ee isqabaa ay isku leeyihiin xuquuqda ay isku leeyihiin waxay u qaybsantaa saddex haweenku xaq bay waxay ku leeyihiin ragga qaba ragguna xaq bay ku leeyihiin haweenka ay qabaan xuquuq labadoodaba ka dhaxaysaana way jirtaa marka haddii la ilaaliyo xuquuqdaa labadoodaba ka dhaxaysa haddii xuquuqdaas haddii la ilaaliyo markaa waxaa samaysmaya qoys muxuu ahaa aada iyo aada maaragtay maxay atay nolol wanaagsan ugu noolaanaya awlaaddooduna hadday xuquuqdaa ilaaliyaan waxaa la filayaa inay awlaad wanaagsan ay noqdaan haddiise ay dhacdo in xuquuqdii la dayaco weliba kuwa ay ka muuqan dayacaaday ka muuqan karto ama u muuqan karta awlaadda u muuqan karto markaa meeshaa dhibaato ayaa maaragtay maxay aday ka ka dhalanaysa xuquuqda ay haweeneydu ku leedahay ninkeeda laba ayaa loo kala qaybin karaa midi waxa weeye waa mid maali ah oo adduunyo la xidhiidha midina waa mid la xidhiidha wada dhaqanka marka haddaan ka soo qaadno amaan ka bilowno xuquuqda maaliga ah ee haweenku ay ku leeyihiin raggooda waxaa ugu horeysa xuquuqdaa iyada ah meher in ninku marka uu gabadha mehersado inuu maaragtay maxaa day meherkeeda uu siiyo meherkaa uu siinayaana ilaahay baa qadaray ninka iyo naagtu hadday maaragtay maxay atay ay iskuursadaan in haweeneyda meherkeeda la siiyo marka meherkaa isaga ahi sina ninku dib ugulama uu noqon karo gaar ahaan hadday tahay maaragtay maxay tay kaxishoodsiin kuma noqon karo kulama noqon karo bajin iyo baqdingelin maaragtay maxay tay kulama noqon karo soo maaragtay ilaahay baana faray oo yihi maaragtay maxay tay hala siiyo oo ilaahay wuxuu yihi waaatu nisaaa saduqaatihina nixlatan fain dibna lakum can shayin minhu fakuluuhu hanii'an maria yacni haweenka siiya meherkoodii maaragtay maxay atay siiya buu yihi ilaahay subxaanahu watacaala hadday markaa iyagu wax idiin ogolaadaan fakuluuhu hanii'an mariyan laakiin waxa ay ku ogolaanayaan waa inaysan noqon wax aada adigu yacni khasbatay waa inaysan noqon asbaabta aada ku khasbatay waxa ay doonto maaragtay maxay atay ha noqotee wixii ilaahay uu xukumay ee aada ku heshiiseen ee la yihi hala siiyana lagama dhimi karo lagama yarayn karo lagama nuqsaamin karo ilaahay suu yidhi wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin wa aataytum ixdaahuna qindaara falaa ta'khuduu minhu shay-an ata'khuduunahu buhtaanan wa ifman mubiina haddaad doontaan inaad haweenka haween kale ku beddeshaan wa aataytum ixdaahuna qindaaran oo mid kamida aada siiseen maal aada iyo aada u fara badan falaa ta'khuduu minhu shay-an waxba ha ka qaadanina bu yihi ilaahi subxaanahu watacaala ata'khuduunahu buhtaanan wa isman mubiinan yacni ma waxaad qaadanaysaan wax maaragtay maxay ahaytay dembi weyn miyaad maaragtay maxay tahay qaadanaysaan haddaba walaalayaal meherka la bixinayo shareecada islaamku uma ay xadidin xad yacni intaas ugu badnaan ha noqdo intaasna ugu yaraan ha noqdo lama odrhanin waayo badnaanta iyo yaraantu waxay ku xidhan tahay kolba mujtamaca meeshaas jooga ayaa waxna qaarna waxla badan yihin qaarna maaragtay maxay tahay waxla yar yihiin laakiin guud ahaan islaamku wuxuu dhiiri geliyaa in meherka maaragtay maxay tahay la yareeyo waayo guurka meherkiisu uu yar yahay ayaa maaragtay maxay tahay barako badan sida ay caaisha inoo sheegaysa radiallahu canha inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ina acdama nikaaxi baraka nikaaxa kanu barako badani aysarahu ma-uuna waa ka u kharashka yar waa ka u kharashka yar marka hadday meherkii tahay iyo haddii marka la isguursana aqalka la dhigaayo ay tahay iyo hadday tahay maaragtay fantasiyaha iyo maaragtay maxay atay welimooyinka la dhigaayo iyo wixii lamid a hadday tahay in la fududeeyo ayaa islaamku maaragtay maxay atay dhiiri gelinayaa waayahay asbaabta loo dhiiri gelinayaa inay kharashkiisa u yaraadana waxa weeye in guur badani uu suurto galo waayo haddii guurka kharashkiisu uu qaali noqdo dad badan baysan u suurtoobi karaynin inay guursadaan hadday guursan kari waayaanna maxaa dhacaya waxaa dhacaya in xumaantii ay fududaato markaa oo dhinaca xun loo jeesto ayaa maaragtay maxay tay dhici karta waxaa kaloo islaamku yacni maaragtay dhinaca meherka marka laga hadlaayo dhaqamo kala duwan baa jira meherka in la dedejiyo markiiba qofka hore laga siiyo gabadha iyo in dib loo dhigo iyo in qaarna la horomariyo qaarna dib loo dhigo intuba maaragtay maxay tahay way bannaan tahay yacni kolba caadada dadkaasi sida ay tahay baana markaa maaragtay maxay tahay ta'fiir ku leh waayo laakiin waxaa wanaagsan in ugu yaraan wuxuu la sii bixiyo gabadha meherkeeda wax ka mida inaad maaragtay maxay tahay aada sii bixiso ayaa ayaa maaragtay maxay tahay wanaagsan waaya xaqa labaad ee haweenku ay ku leeyihiin ragga waxa weeye in la masruufo haweenka masruufkooda inuu raggu bixiyo maaragtay maxay tahay weeye masruufka ninka laga doonayo ee gabadha la siinayaana waxa weeye waxaa la cunada ay gabadhu u baahan tahay inaad maaragtay maxay tahay siiso guriga ay u baahan tahay inaad siiso haddii meeshaasi meelay ka suurtoobi karaysa cid u shaqaysa inaad siiso ayaa lagaa doonayaa daawadeeda inaad siiso ayaa maaragtay maxay tahay lagaa doonayaa haddii maaragtay qofku u markaa awooddiisa ay tahay waayo ilaahay baa wuxuu yihi wacala almawluudi lahu risquhunna kuwa wax loo dhalay korkooda waxaa ahaaday inay maaragtay maxay tahay haweenka masruufkoodii bixiyaan wa kiswatuhunna iyo marashadoodii bilmacruuf yacni kolba wixii suurtoobi karaya laa tukalafu nafsun ilaa wuscaha nafna laguma xambaarayo waxay awooddo waxayn ahayn a mawluudkana waxaa loo jeedaa aabbaha ayaa maaragtay maxay tahay loo jeedaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xajatulwidaaci wuxuu yidhi fattaqu llaha fi nnisaa war alle ka cabsada oo haweenka alle uga cabsada fa inakum akhadtumuuhunna bikalimati illaah ilaahay kelimadiisii ayaad ku qaadateen haweenkii wastaxlaltum furuujahunna bikalimati illaah farjiyaalkoodiina waxaad ku banaysateen ilaahay kelimadiisii walakum calayhina walakum calayhina anlaa yada'na furuushakum axaddan takrahuuna iyo kana waxaa lagu leeyahay inaysan gogolihiina maaragtay maxayday ku joojinin qof aydaan maaragtay maxayday rabin macnaha gurigiina inaysan soo gelinin cid aydaan doonaynin fa in facalna dalik hadday sidaas sameeyaan fadribuuhuna darban kayra mubrix garaacid garaaca aan maaragtay maxaytay waxyeelaynin walahunna calaykum risquhunna iyakuna waxay idinka idinku leeyihiin masruufkoodii wa kiswatuhunna iyo marashadoodii bilmacruuf wixii suurtoobi karaya waayo haddaba shareecadu waxay u waajibisay haweenka in maaragtay maxay tahay nafaqo la siiyo in masruufkooda iyo marashadooda iyo guriga iyo maaragtay degaankoodiiba inuu ninku bixiyo ayaa maaragtay maxay tahay loo waajibiyey waayo waxa weeye haweenaydu marka uu ninku guursado iyadana waxaa laga doonayaa inay noqoto qof ninkii u xidhan oo meel u joogta oo isagu uu maaragtay isagana hawlihiisii iyo dantiisii maaragtay maxay tay ka shaqaynaysaa isagana waxaa laga doonayaa inuu iyadii wax alle iyo wixii ay u baahnaan lahayd ee lagama maarmaan ahaa inuu u fuliyo ayaa laga doonayaa haddaba shuruud baa jirta ay gabadhu ku mutaysanayso nafaqada maxaa ka mid a horta meherka hore marka hore la isguursaday waa inuu yahay mid saxiix oo sharcigaba fa- wa- waafaqsan ta labaad waa inay haweenaydu yacni isu dhiibtaa ninkii oo ay ogolaataa yacni inay maaragtay maxay tahay dee gurigiisii iyo siduu u siduu in maarag wuxuu doonayo inay maaragtay maxay tahay samayso weeye ha ta saddexaad waxa weeye waa inay haweenaydu ogolaataa ninkuu dee wixii haweenka laga dooni jiray inuu maaragtay maxay tahay ka fuliyo ta afraad waa inaysan haweenaydu diidin ninku meesha u raro ninku meeshuu yidhaahdo deg waa inaysan maaragtay maxay tay diidin waxaa keliyao shardi ah haddaysan meeshaasi ahayn meel dhibaato la wada arki karaayo ay maaragtay maxay tay ku jirto ay haddii kale hadduu ku yidhahdo magaaladan soo degiyo teer deg yacni mas-uuliyaddaa meesha la degayo waxaa iska leh ninka ayaa maaragtay maxay tay iska leh waaya intaa waxaan ku dhamaynayaa muxuu ahaa xuquuqda maaliga ah ee ay haweenaydu ku leedahay ninkeeda xuquuqda mucaasharada ee ay haweenaydu ninkaa ku leedahay waxaa ka mid ah mata koowaadi waxa weeye inuu ninku si fiican uu haweenaydiisa maaragtay maxay tahay ula dhaqmo ta ugu horeyso oo ah inuu karaameeyo inuu karaameeyo inuu maaragtay maxay tahay sharfo waa yahay iyo inuu siiyo wax alla iyo wixii qalbigeeda soo dumi karaya jecla isjeclays inuu macnaha maaragtay ku dadaalo siduu ninkaasi gabadhiisa uu maaragtay maxaa tahay isu jeclaysiin lahaa lidaalika ilaahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala wacaashiruuhuna bilmacruuf haweenkii kula mucaasharooda oo kula dhaqma wax wanaagsan maaragtay maxaa tahay kula dhaqma fain karigtumuuhuna haddaad nacdaan oo waxyaabahaad ku nacdaan ay yimaadaan facasa an takrahu shayan waxaa suurtowda inaad maaragtay maxay tahay wax ka mida nacdaan wayajcal allahu wayajcalu fiihi khayran kasiira oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu khayr badan markaa idiin geliyo mucaasharada wanaagsan waxaa ka mida inuu ninku reerkiisa uu u noqdo qof u debecsan qof u debecsan oo u jilicsan oo maaragtay maxay ahay tay aan isku adkaynin wadaftiin oo dhaqanka soomaalida waxaa ka mid a ninkana in la yidhaahdo naagtiisa kama adka gabadhana la yidhaahdo waa mid taa waa mid daciif ahoo maaragtay maxay atay ninka iskama celiso meeshii laga rabay inuu mid waliba ku dadaalo inuu qofka kan ugu debecsanaado oo uu maaragtay maxay atay wax alla iyo wuxuu isku jeclaysiin lahaa inuu la yimaado meeshii laga fekeri lahaa ayaa dhaqan ahaan dhaqankeeni wuxuu noqday inuu qofku isadkeeyo oo qofba qofka intuu iska adkeeyo laga ammaano o la yidhahdo waa nin wax iska celiya ama waa gabadh maaragtay maxay tahay wax dhacsata waayahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi akmalu akmalu lmu'miniina iimaanan mu'miniinta waxaa ugu iimaan badan axsanuhum khuluqan kooda ugu akhlaaq badan kooda ugu akhlaaq badan ayaa mu'miniinta ugu wanaagsan buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa khiyaarukum khiyaarukum linisaa'ihim waxaana idinku khayr badan waxaana idinku wanaagsan khiyaarukum linisaa'ihim ragga naagahooda ugu wanaagsan ee ugu khayrka badan oo ugu waxtarka badan kuwa ayaa maaragtay maxay tahay ugu wanaagsan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ta kale inuu ninku gabadhiisa karaameeyo oo uu sharfo oo uu qiimeeyo waxay calaamad u tahay in ninkaasi uu yahay nin maaragtay maxay tahay nin raga oo qiimale inuu yahay ayay maaragtay maxaatay daliil u tahay inuu ihaanaysto oo uu dulleeyo oo uu dhibana waxay calaamad u tahay ninka daciifnimadiisa waayo qofkii kuugu dhowaa haddaad xumayso qofkii dadba kuugu dhowaa ee aada isugu dhoweydeen ee aada wada dhaqmayseen haddii aada xumayso dee wanaagga aada leedahay yaa ma qof kaa fog baa markaa wanaag kaa filaya may marka waxay calaamad u tahay inu inuu qofkaasi qof xunu yahay waayo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa akramahuna ilaa kariim haweenka ma karaameeyo qof kariima maahane qof wanaagsan maahane qof kale ma karaameeyo wamaa ahaanahuna ilaa la-iim waxaa ihaanaysta oo sharafta ka qaada oo qiimadila qof uun maaragtay isaguba sidiisa dulli iska ah ayuunbaa sidaa yeela buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam ta kale ee haweenaydu ay kugu leedahay waxa weeye in haweenka ra'yigooda la ixtiraamo oo la qiimeeyo oo aan maaragtay maxay tay a weliba gaar ahaan marka dee cidi cidila joogto ama ehelkoodiiba markoo maaragtay maxay tay la joogaan inaad hadalkeeda qiimayso soo ma aragtid oo aadan maaragtay dee m aadan waxaan jirin oo kale inaadan ka dhiginin waxaasina waxay wanaajinayaan wada dhaqankiinibay maaragtay maxay tay wanaajinayaan waaya mucaasharada wanaagsan waxaa ka mid a ha inaad haweenaydii u dhimriso oo aada maaragtay maxay tae la ciyaarto oo la sheekaysato ayaa maaragtay maxay tae waxay ka mid tahay mucaasharada wanaagsan ayay maaragtay maxay tae ka mid tahay a waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam isagaoo nebi maxameda calayhi salaatu wasalaam ayuu haddana caaisha radiallahu canha ula tartamay ayuu caaisha la tartamay laba jeer buu la tartamoo marna way ka dheeraysay marna isagaa ka dheereeyey soo ma aragti waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadday sharaf iyo qiimo iyo shaksi isla weynaanay noqoto dee waad maaragti maxayda waad garanaysaa waktiga hadday noqoto nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cibaadada sidii ku ahaa dacwada sidii ku ahaa yacni umuuraha adduunyada ee hawlaha haystay waad garanaysaa haddana wakti buu u ogolaaday inuu haweenaydiisii u maaragtay maxay ahay tae la ciya maaragtay maxay tae la waktiuu la ciyaaro ayuu u sameeyey haddaba yacni mas'alada muxuu ahaa noo soo qaadanaya xadiis waxaa jira caaisha uu nabigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam waa qiso xoogaa yar xoogaa yar ah maaragtay xadiiskaas waxaad garanaysaa wuxuu kuu muujinayaa xadiiskaasi sida nebigu calayhi salaatu wasalaam uu haweenkiisa ula sheekaysan jiray maaragtay maxay ta ku muujinaysa ku muujinaysaa xadiiskaas waxaa la yidhahdaa umu zarca iyo abu zarca ayuu maaragtay maxay tae uu caan ku yahay marka xadiisku wuxuu ku qoran yahay alfaad aada iyo aada u adag marka waxaan sameeyey waan soo gaagaabiyey maaragtay maxay atay nebigu sheekadaa uuga sheekeeyey maaragtay maxay atay caaisha radia allahu canha nebigu wuxuu sheegay caaisha in koob iyo toban haweena oo meel ku wada noolaa tuulo ku wada noolaa inay isdhaarsadeen oo ay yidhaahdeen mid waliba ha ka sheekayso ninkeeda mid waliba ninkeeda ha ka sheekayso waxna yaysan qarinin okay anigu marka maxaa hadda u soo qaatay koob iyo tobankii haweene mid waliba waxay ninkeedii ku sheegtay ayaan rabaa inaan wax ka sheego maxaanu sheegayaa waxaanu sheegayaa waxay calaamad u tahay haweenku waxa ay jecel yihiin raggooda inay ku arkaan iyo waxa ay necab yihiin raggooda inay ku arkaan ayaa kulli kusoo ururaysa kulli meeshay kus kusoo wada ururinayaan marka insha allahu waxaan jeclahay raggu markaa maadaama hadda xaqii maaragtay haweenku ay ragga ku lahaayeen ay tahay haweenkuna waxay ragga ka rabaan ay haweenka kani ka sheekaynayaan waxaan jeclahay inaad maaragtay dee markaa waxa ay haweenku jecel yihiin aad fahamtaan fidra ahaan bal calalaqab soo ma aragtid dabeedna ad ula mucaamalootaan maaragtay maxaa tay haweenkii sidaa waayahay tii koowaad yacni wuxuu ku fiicnaa in carabi horta lagu sheego waayo habka uu qoran yahay aada u macaaneed oo sawir fiican bay bixinaysay laakiin af carabi ku adag ku qoran yahay aada u adag soo ma aragtid markaa tii koowaad waan soo ur waan soo gaadhiye waan soo ururiyo wax yar macno yar baan ka soo saaray tii koowaad xaruur xaruurtayna ka aamusiiya haddii kale tii koowaad waxay tidhi oo ay ninkeedii ku eedaysay ku ku cayday ama ku maagtay in uu aada bakiil u yahay dabeecaddiisuna ay xun tahay tii koowaad aduu hadalkeedii marka lasoo ururiyo labadaa qodob bay ninkeedii ay maaragta laakiin sida ay u sawirayso ayaa aada iyo aada u macaan tii labaad iyadu waxay ninkii ku maagtay oo ay ku maaragtay maxay tahay ku cayday daahirka markuu dadka dhex joogana waa nin u muuqda nin oday oo fiican hoostase inuu ninka xun yahay ilaa iyada hadii jeer la noolo og ninka kan hoostiisa iyo xaalkiisa dhinaca kale waxay kaga tiri waa nin xidhxidhan soo ma aragtid taasina waxa weeye arrin intaasay ka sheegtay tii saddexaad waxay ku sheegtay inuu ninka dabeecaddiisu ay xun tahay bal u fiirso yani waxyaabahay soo celcelinayaanna aada u fiirso ninka dabeecaddiisu waa ay xun tahay waxa kale ay ku eedaysay waxay tihi haddii aan hadlo waa lay furayaa haddii aan aamusana meesha nin kuma hayo haddii aan aamusana meesha nin kuma hayo haddaan hadlana waa maaragtay maxay tahi waa lay furayaa waayahay tii afraad waxay tihi ninkaygu waa nin la dhaqan wanaagsan haweenka sida loola dhaqan uu aada ugu fiican yahay xaaladiisu nin kululna ma aha nin maaragtay maxay tahay aada u qabowna maaragtay maxay tahay ma aha waa nin dhexdhexaada oo muctadilah ayay gabadhaasina ay ninkeedii iyadu ay ku ammaantay tii shanaad waxay tihi ninkaygu waa nin xishood badan waa nin sharkiisu uu yar yahay markuu guriga joogo markuu guriga joogo waa nin xishood badan oo sharkiisu uu yar yahay marka iyadu luqadeeda ay ku cabirayso waxay ka cabirtay inuu bahalkan maaragtay af soomaalidu qaarba madax kuti u yaqaanaa laakiin dubka fahad fahad fahadka af soomaali maxaa lagu odhanayaa be af ingiriiska be baa lagu yidhahaa ya adig weyn wey bahalkaas oo caadadiisu ay tahay markuu meeshiisa joogo inuu iska hurdo badan yaho dhib yar yahay ayay ka cabirtay markuu banaanka u baxana nin libaaxay ka cabirtay inuu yahay oo maaragtay wax iska celiya soo ma aragtid waxay ku ammaantay inuu yahay nin deeqsi ah waxay ku ammaantay inuusan qorqodo ahayn qorqode qorqodo soo mataqaanaan yacni nin dabagala wuxuu bixiyo meeshay ku baxeen iyo nin dabagala inuusan ahayn ay maaragtay maxay tahay ku ammaantay tii lixaad waxay tihi waa nin wixii la siiyaan waxba ka soo hambayn yani waa nin hunguri wey soo ma aragtid marka hambala-aantu coodteeday maaragtay maxay tahay leedahay hadduu seexdana maaragtay dee dibba uma soo jeesta hurdadu horu u galaawo dabeedna lama arko ayay kaasna halkaasay la kala baxday soo ma aragtid waxay markay yani iyadu cabiraysa ee ka cabirtay ya gacantaba soo taagi maayo dareenka dhinaca kale ka jira waxbaba kama oga soo ma aragtid waa kaa taas taasna dhinacaas halkaasay ninkii la martay marka inuu ninku gurigiisa ka warhayo waa loo baahan yahay ta toddobaad waxay tihi ninku waa axmaq haweenkana kuma fiicna maxay ahayd toy tii sideedaad waxay tihi ninkayga taabashadiisu yani korkiisa haddii la taabto taabashadiisu waxay la mid tahay taabashada adigoo taabtay muxuu ahaa arnab bakayle urtiisuna ur geed zarnab la yidhahdo oo geed udgoon ayuu maaragtay maxay tahay ayay markaa ninkaasna waa ammaantayoo dhinaca jileeciisa iyo maaragtayna way ammaantay dhinaca udgoonkana maaragtay maxay tahay inuu yahay nin is-ilaaliyo oo dee isagoo wasakha maaragtay aan ahayna isnadiifiya marka masalada nidaafaduna masalo jirta inaytoo loo baahan yahan iska un iska soo gal guriga aysan ahayn inaad ishabayso iyaduna waa masalo meesha ku jirta tii sagaalaad waxay tihi ninkayga gurigiisu waa guri weyn ninkaygu guri weyn buu leeyahay waana geesi waa deeqsi gurigiisu wuxuu ku yaallaa beesha dhexdeeda meel laga soo wada gaari karo oo dee maaragtay maxay tay ama madi loo imaanayo loo imaan karo markaa gurigii weynaan bay ku sheegtay maaragtay maxay tay macnaha waxay uga jeedaa waa deeqsi oo ninku hadduu yaraa yahay nin yaro bakiila hadiyo jeer meel koona ah iyo waxbuu isku yaraa isku ururiyaa waa nin dadka soo dhex dhigo oo maaragtay dhex dhex yimaada weeye bay tiri tii tobnaad waxay tiri ninkaygu yani maaragtay maxay tahay geel xero weyn gala ayuu maaragtay maxay tahay maana oo nin geel badan geeliisuna yacni markuu maqlo wax qaylo ah iyo in martiitimo iyo wuxuu hubaa in la gowracayo macnaha waa nin deeqsi ah marka hadda ilaahay hadda intaa aynu soo sheegnay nin waliba wuu garan karaa meelaha tarkiisku saaran yahay meelaha tarkiisku saaran yahay haweenku horta kollebayna aada u dameeyaan deeqsinimada somaad looma dareemayo weligaa bakiil yaan lagugu qabanay waa maaceeb weeye ya inaad iska seexatana arrin meesha ku jirta maaha soo ma aragti wax badan oo kalena waynu sheegnay dee kolleba idinkaa urursan doona ila tahay haddaba waxaa yimi abu zarca iyo umu zarca waa number eleven tii koob iyo tobnaad xadiiska dhanba maarata maxay tahay masalada abu zarca iyo umu zarca nebiguna wuxuu yihi weliba waxaan kuu noqonayaa sida abu zarca umu zarca u ahaa ayuu caaisha ku yihi laakiin isaga uu furay adig aniguse ku furi maayo waayahay umu zarca waxay tihi iyadu oo number koob iyo tobankii ahay waxay tihi abu zarca dhegahaygiibuu cusleeyey oo wuxuu ku cusleeyey dee maaragtay maxaa tahay waxyaabahan la isku qurxiyo dahab iyo waxbuu iga iga lulay bay tiri jidhkaygiina iyo maaragtay maxaa tahay cududaygiina wuxuu ka buuxiyey maaragtay maxaa tahay way cayiliyey bay ujeedaa yani wuxuu ka buuxiyey hilib iyo maaragtay ma baruur buu ka buuxiyey oo way cayiliyey ana waxbuu isiiye waxbuu isiiyey waxay tihi wuu iga farxiyey markaasaan ana farxay wuu iga farxiyey markaasaan aniguna maaragtay maxaa tahay farxay wuxuu i helay annaka oo aniga oo ah gabadh ka timi qoys adhi yar leh markaasuu wuxuu iga dhigay wuxuu i keenay ama wuxuu iga dhigay wuxuu iga yeelay qoys geel badan leh farda leh maaragtay maxay ahayd leh maaragtay cunno badan leh soo ma aragtid markaasuu waan idhaahdaa buu yidhi o waxaan doonaan idhaahdaayo dabadeedna wax yani wax diidmaa laygama hor keeno waxaan idhaahdo macnaha la igama diida maaragtay maxaa ta ujeedaa waan seexdaayoo laima toosiyo waan seexdaayoo laima toosiyo waan cabbaayo dabadeedna maaragtay maxaa tay yani ilaa aan haraad beelood maxbaa laygama qabto laygama jojo layma xisaabiyo dabadeed marka isagii ammaantay hooyadii bay ammaantay waxay ammaantay wiilkii wiilkiisii waxay ammaantay gabadhiisii waxay ammaantay khaadumadiisii ayay maaragtay maxay ti ammaantay intaa markay ammaantay ayuu ninkii maalin maalmaha kamid oo baxo midna gabadh keena qurux badan buu helo wuu guursado iyadiina wuu furay markuu furay ayaa waxaa guursaday nin kale gabadhii iyadii haddana in isaguna wax leh ayaa maaragtay maxay tay guursaday marka ninkaa kale ee guursaday waxay la odhanaysaa wax walbuu siiyey yacni xoolaha xoolaha nooc kastuu maaragtay maxay tay wax iga siiyey masalada kale ee ku jirta ee uu maaragtay maxay tay siiyey ku ammaanaysa waxaa ka mid a wuxuu yihi reerkaaga waxaa doonto sii reerkaaga waxaa doonto yani waxa aynu haysano reerkaagana waxaa doonto ka sii markaa soo ma aragtid yani gabadho inay aada u danaynayso oo aan la ilaaweynin markaad ehelkeeda hagaajiso ehelkeeda iyo qoyskeeda markaad hagaajiso yani waxa weeye waa qiimeyn gaara ayay maaragtay maxay taay iyaduna ay leedahay waxaa kaloo abuzar abu zarco marka laga hadlaayo u fiirsasho u baahan gabadhu markay ninkeedii ammaantay reerkiisiina way ammaantay that means yani qofku qof keliya uma baahne qoys dhan buu ubaahan yahay qoyska dhan markuu wada wanaagsanaado oo maaragtay way ka macaan tahay marka ninka keliya iyo labada qof keliya ay isu wanaagsanaadaan way kasii maaragtay maxay tahay mudan tahay waayahay koob iyo tobankii hablood halkaa ayay maaragtay maxay tahay sheekadoodii ku dhamaysteen markaa waa kaasi bal nin walooba ka fekero ya liyadhab liyadhab alcaqlu kulu madhabin mumkinin soo ma aragti waa kaa almuhim yani nebigu calayhi salaatu wasalaam sheekadaa caaishuu uga sheekeyey marka in haweenka mararka qaarkood xitaa sheekooyin maaragtay maxay tay iska xikmad iyo in laysaga sheekayn karo iyo iyadii naftirkeeda maarata inkastoo xikmado badan ay ku jiraan wada waynagaa maantaba ka faa'iidaysanayna waa yahay mucaasharada wanaagsan waxaa ka mid a taa hadda waxaynu meesha ku galay yacni inay mucaasharada ay ka ka mid tahay in haweenka maaragta maxaa ta yani la siiyo waqti maaragta maxaa ta lagu sheekaysto oo lagu farxo oo lagu maaragta maxaa ta lagu maararoobo waxaa ka mid a mucaasharada wanaagsan inuu ninku karaameeyo gabadha inuu karaameeyo waxyaabaha raalli gelinayo inuu maaragta maxaa ta uu ku karaameeyo oo uu ku karaameeyo sida haddaba aan sheegaynay ehelkeeda inuu ku karaameeyo soo maaragtid ammaanu iyakii ammaanayo ama iyada hortooda iyaka maaragta maxaa tay ku ammaanayo a iyo inuu maaragta maxaa tay mararka qaarkood uu gabadha ehelkeeda soo booqdo soo booqashadaasi waxay kordhinaysaa oo ay adkeynaysaa xidhiirka maaragta maxaa tay labadoodaba ka dhaxeeya waaya waxaa ka mid a waxyaabaha haweenku ay aadka u daneeyaan lagana yaabo da ragga soomaalida inaysan ku fiicnayn gabdhaha in la ammaano soo ma aragti gabadhaada inaad ammaanto weliba wax wanaagsan markay kuu samayso inaad ammaanto yani waa waxyaabaha maaragta mundheeyakoo maqan bay ku fiicnaan lahayde maaragta waa waxyaabaha qiimaha leh ee ku fiican maaragta maxaa tahay gabdhaha lagu tixgeliyo waaya waxyaabaha kale ee iyadana muhiimkaa waxaa ka mid a inuu ninku gabadhu qofku waa bini aadam kula nooli markaa qofka kula nooli khaladaad buu gelayaa khaladaadka inaadan khalad kasta odhanna maxaa kaa u samaysay matanina maxay u dhacday amasena waa siideen inaadan odhanine ad wax badan indhaha ka laabato laba qof bini aadan oo kula nool waxay odhan jireen dadku walba qofka ilkaha iyo idaanka isugu dhaw iyaguna wasqaniinaan yani khaladaad badan baa dhacaya qofka haddaad isla meeshin wax badan baad ku arkaysaa marka maadaama waxaasi ay dhici karaan yani inaad indhaha ka laabato aadan wax walba xisaabinin ayaa loo baahan yahay ta kale waxaa kaloo iyaduna jirta in haweeneyda ay dhici karto inaad khaladaadkeeda urursato laakiin wanaagyaalkeeda aadan tixgelinin aadan xisaabinin ayaa mararka qaarkood maaragta maxaa tay dhici karta marka taasna waa in maaragta maxaa tay la iska ilaaliyo oo gabadhu qofka gabadhu waxay yeelan kartaa wanaag xumaanna maaragta maxaa tay way yeelan kartaa marka waa inaad labadaba aad adeegto aadan un xumaanta un ururin oo aadan wanaageedana aadan maaragta maxaa tay aadan ilaawin waayo nabigu wuxu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yafrak mu'minun mu'mina yani yuusan mu'min mu'minadu caroonin in kariha minha khuluqan hadduu dabeecad ku naco radiya minha khuluqan aakhar wuxuu ka raali noqonayaa dabeecad kaloo wanaagsan oo ay leedahay markaa isu kansalgaree halala qaladun baa aakhirka saa'idka helaye waxaa kaloo ka mid a mucaasharada wanaagsan in haweeneyda aada guriga kala shaqayso haweeneyda inaad guriga kala shaqayso mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in gabadhu iskaba xanuunsanayso oo gurigu isagoo isdhex daadsan aad timaado haddaad markaa gurigii oo dhagdhagaad ka dhigtay iyadii naftirkeedii nashaad baa gelaya iyo istareex iyo wanaag baa maaragta maxaa tay gelaya markaa waxaa wanaagsan inaad guriga la nadiifiso ood kala shaqayso ayaa maaragta maxaa tay wanaagsan a waayo nebiga calayhi salaatu caaisho mar la weydiiyey nebiga la yihi muxuu sameeyaa maaragta maxaa tay markuu guriga joogo waxay tihi nebigu guriga reerka ay guriga ayuu nabigu ka shaqeeya calayhi salaatu wasalaam yani wuu ka shaqeeyaa guriga salaadu markay soo gashana wuu ka baxaa salaadu hadday soo gashana wuu ka baxaa inta kale uu guriga joogana guriga hawshiisu maaragta maxaad wax ka qabtaa waayahay xaqa labaad waxa weeye haweeneyda inaad naarta ka ilaaliso haweeneyda inaad naarta ka ilaaliso waayo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku leeya ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran naftiina iyo ehelkiinaba naarta ka ilaaliya ayaa maaragta maxaa tay laydin leeyahay marka naarta sidee looga ilaalinayaa waa inaad edbiso isla markaana wax barto ayaa maaragta maxaa tay loo looga ilaalinayaa a mujaahid wuxuu yihi isagoo aayaddaa fasiraya itaqu llaha wa awsuu ahliikum bitaqwa allah alla ka cabsada oo haweenkiina waxaad u dardaarantaan alla ka cabsi u dardaarma ayuu yidhi ha hadduu marka ninku awoodi kari waayo ilaa waxbaraynu niliya si aad naarta uga ilaalisaan haweeneydu wixii ay naarta kaga badbaadi lahayd waa in la baraa isla markaana lagu tarbiyeeyaa oo sidii loo loogu camalfali lahaana waa inaad bartaa oo sidee u baraysaa waa inaad tusaale ugu noqotaa cibaadadii waa inaad tusaale ugu noqotaa wax kastoo wanaagsan waa inaad tusaale maaragta maxaad ugu noqotaa hadday kuu suurtoobi kari weydo adigu waxba beri kari weydo marka maxaad samayn waa inaad siisaa fursaddii ay wax ku baran lahayd fursaddii ay wax ku baran lahayd waa inaad qaadaa geysaa meelay wax ka soo barato soo celisaa hadda alxamdulilah qolyahana waaba kuwa ka shaq shaqaynaye yacni dee waa inaad combyuter iyo baal sooki iyo wax isugu isugu isugu habaysaa haddaad hawlahaasaba hadda maaragtay maxaada soo kordhay ama waa inaad cajalad iyo maaragtay maxaadi ama t tv iyo wax ay wax ku daawato wa waa inaad adigu ka shaqaysaa siday wax ku baran lahayd ta ugu wanaagsanna oad adigu wax garanaysaa oo aad wax u sheegi karaysaa inkastoo wadaadada naftirkooda ay u badan yihin insan haweenkooda wax barin waa masalada iyakaa la weydiin doonaa bal waxay arrintaasi ku dhacday laakiin bal maaragtay maxay ahayd toy waa wax loo baahan yahay inaad maaragtay gabadhii wax barto si aad naarta uga ilaaliso oo haddaan qofka waxba aqoonin dee naartuu ku dhacay ilaahay naga najeeyo tawfiiqdana hayna waafajiye waayahay marka marka laleeyahay waa in wax la baraana wax loo hale cilmiga sharciga ee xalaasha iyo xaaraanta qofku ku kala garanayo weyo waxaa laleeyahay maaragtay maxay ahayd hala baro hala hala isbaro waayahay waxaa kale oo iyaduna muhiim ahoo lagama maarmaana ninku inuu haweenaydiisa ka ilaaliyo fitnada waxyaabaha fitnada u keeni karaayo inuu ka ilaaliyo waa lagama maarmaan waxyaabaha u keeni karaayo inay meel xun marto waa inuu maaragtay maxay atay uu ka ilaaliyaa a waayo hadday dee maaragtay khaladka caynkaas oo kale hadduu dhaco waxa weeye inuu ninku qiiro yeesho oo uu maaragtay haweenkiisa ilaashado ayaa loo baahan yahay oo hadday safrayso ula safro oo hadday meel tegaysa u la tago oo uu haweenkiisi haweenadiisi inuu ilaashado oo xilkaa isa saaro ayaa maaragta macdadii loo baahan yahay laakiin haddii intu iska caajisa yidhahdana iska soco ya iska soco maaragtay bal meel heblana adigu tag meel heblana wax ka soo qabo waxba maaha aada u guro marka dambe dhibaataa maaragta maxaa ta imaan karta waxaa dhici karta oo laga yaabaa haddii la yidhahdo meesha wariha waxaa timi tugo iyo maaragta maxaa ta kuwo wax dilaya iyo inuu markaa aada u daneeyaa laga yaabaa laakiin haddii la yidhahdo meesha dad xun baa joog jooga waxaa laga yaaba inuusan aad u danayn inuu yidhahdo in iska bax waxba ma jiraan waa gabadhaydii wanaagsanayd baa tahay laakiin waxaa lagaga baahan yahay inaad maaragtay maxaa inagu dhaqan waxaanu leenahay iska aamin aada u xoog badan lakiin carabtaad moodaa in aada inooga taxadar badan tahay dhinaca qiirada ayna kaga fiican yihiin waaya marka inaynu qiiro yeelano ayaa loo baahan yahay ha nabigu caleyhi salaatu wasalaam xadiis muslim uu warinayo abu abu hureyre ka warinayo nabigu wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha yagaar wa ina almu'mina yagaar wakiirat llahi an yaatiya alcabdu maa xarama calayh yacni ilaahay wuu ilaahay subxaana wa tacaala wuu masayraa qofka mu'minkiina wuu masayraa soo ma aragtid kiirada ilaahayna waxa weeye wuxuu ilaahay ka kiiroodaana waxa weeye inuu addoonku la yimaado wuxuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey soo ma aragtid dee ninkuna wuxuu ka maaragtay wuxuu ka qiiroonayaa in haweenaydiisi maaragtay maxay tahay meel khaldan ay marto ama u cid kale maaragtay maxay tahay kuwa ay agmar marto ayuu ka qiiroonayaa saciid ibnu cubaada ayaa wuxuu ayaa wuxuu arkay nin ayaa saciid ibnu saciid ibnu cubaada wuxuu yihi waxaa wuxuu yihi haddaan nin ku arki ku ag arki lahaa gabadhayda buu yihi la darabtuhu bisayf seef baan ku dhufan lahaa seef hayra musafax yani dhinac dhinaca kuma dhufteena afkeedan ku dhufan lahaa buu maaragtay maxaada ujeedaa markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ma waxaad la yaaban tihiin kiirada maaragtay sacad miyaad la yaaban tihiin markaasuu yihi wuxuu yihi la ana ay khayarun minhu anaa ka kiiro badan buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wallahu akhayarun minii anigana allah iga sii kiiro badan ayuu yihi marka in qofku muslimkaah uu kiiro leeyahay maaragtay maxaada waa loo baahan yahay oo ehelkiisa danaynayo xaaskiisa danaynayo caruurtiisa iyo gabdhihiisa iyo wixiisa uu danaynayo oo uusan iska sii daynaynin waa masalo maaragtay aada iyo aada in loo daneeyo loo baahan yahay xadiis kaleo cabdullaahi ibni cumar uu warinayo cabdullahi ibni cumar wuxuu yihi rasuulka ilaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam halaathatu laa yadkhuluuna aljanna saddex jannada ma galaan alcaaqu liwaalideyh si aan maanta ka sheekaynaynay qofka labadiisa waalid maaragtay maxay tahay gooya oo aan maaragtay muxuu ahaa aan xataan u samayn inaan wanaajinin wa dayuus dayuusku waxa weeye qofka aan maaragtay maxaa ta ehelkiisa iyo ka warhaynin oo meeshay doonaan ay iska maraan oo aan maaragtay kiirada lahayn weeye dayuusku wa rijaalatu nnaas haweenka ragga iska dhiga surwaalada qaata ee maaragtay timaha jarta ee maaragtay ragga isu ekeysiiya kuwaasna maaragtay maxay tay a iyaguna waa sidaas buu yihi maaragtay maxay tay nabigu caleyhi salaatu wa saddexdaasi jannada ma galaan buu yihi marka waa in saddexdaba ceebtaasay leeyihiina la iska ilaaliyo xadiidka nisaa-i baa wariyey iyo xaakim waxay leedahay saxiixu lisnaad buuna yihi xaakim wuxuu yihi waa saxiixu lisnaad waayahay marka sida looga baahan yahay ninku inuu qiiroodo ayaa isla markaana waxa loo baahan yahay qiiradiisa inuu xadi yeelo yacni inuu iska masirlo iska noqdo oo dee maaragtay wax walba uu ka shakiyo oo ka iyadana taasna inaad xadka dhinaca kale intaad istiraado wax ilaale aad dhinaca kale ugudubtana lama rabo oo wax waliba meel guriga kuusan qadho oo sariirta hoosteeda wax ka daydo soo ma aragtid qise waxaa jirtay ay ka sheekeeyaan oo burcaa lagu sheegaa meelaha de wadama wadanka meelo waxaa jira layska maago sida gaalka ayoo kale iyo burco iyo meelo waxaa jirta ay hadalku iska qabsado marka waxaa la yihi nin baa wuxuu yihi gabadhaydiibaa nin la nin kula jiraa duliiskiibuu tegey duliiskiibaa waa laogyahay oo dee ninku inuu masiro iyo nin hawl badan yahay waa laogyahay isagii iyo nin saajina iyo askarideeda soo raacay baa layihi gurigii bay yimaadeen saajinkii iyo isagii abeeda istaago waxaa la yidhi war ninkii guriga ka doon ninkan lagu sheegay guriga inuu ku jiro askarigii ka guriga ka baadh baa layidhi gurigii buu saajinkii galay askarigii baa galay askarigii adee si kolba meeluu roga ayuu ku raago dee gurigii siisu lahaa baad wuxuu yidhi saajin k kii baaba raagay saajin saajinkii naftirkiisii ayaaba raagay kawdhe marka haddii wax walba ku taasaas taasoo kalena maaragta maxay ta dee la dooni maayo soo maaragti guriga waa albaabkii ka taagan yuu kasii baqayaa in maaragta ya marka yani wax caynkaas oo kale ana maaragta maxay ta looma baahna waa in kiiradu ay wax macquulah waa inay tahay meel shaki imaan karo laakin haddaan meel shaki meel wa iyadoon shakiba imaan karin haddaa adigu iska shakiso dee maaragta maxay tahay waa dhibaato waaya haddaba maaragtay kiirada sharciga ah ee loo baahan yahay waxa weeye inuu ninku haweenaydiisa amro inay xijaabato markay guriga ka baxayso inay xijaabato inuu amro maaragtay maxayta weeye ta labaad inuu faro inay indhaheeda laabato aysan rag eegeegin oo dee maaragtay maxay ta qof ninkii meel marayaba aysan indhaha ku taagin ragga ajaanibta ka ah inuu ka ilaaliyo haweenaydiisu inay maaragtay maxay tahay quruxdeeda u muujiso ninkeeda cid aan ahayn iyo maxaarimteeda dee markaa intii iyadaba u banaan waa inuu kadaalika laga ilaaliyaa oo haweenaydu aysan ragga dhex gelin ikhtilaad iyo inaysan maaragtay maxay tahay samaynin in laga ilaaliyo ayaa iyadana maaragtay maxay tahay loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay inuu ninku haweenayda uusan sabab ugu noqon inay fitnowdo sidii dee waagihii hore dhici jiray inta maaragtay la iska safro tobanaan sano labaatan sano layska maqnaado haweenayna kuu mehersanta oo meel kuu joogto dee taas oo kale waxa weeye waa dhibaato waa inaadan sabab ugu noqon aadan gabadha ka maqnaanin muddo badan ayaa maaragtay maxay atay loo baahan yahay waynuba ka hadli doonaa muddada laga maqnaan karaayo haweeneyda iyo iyada naftirkeeda bal waynu isla soo qaadi doonaaye waaya ilaalinta haweeneyda la ilaalinayo waxaa ka mid a in haweeneyda maaragtay maxay tay dee markii la isguursaday asbaabo laisu guursaday baa jiray in asbaabihii maaragtay maxay tay dee fulintoodii ayaa kamid a waqaayaday kamid tahay yacani inaad guriga iska joogto si aadan maqnaanshuhu aan loogu ogolayn iyaad guriga inaad iska seexato sidii haddaaba habeenkii ka dacwoonayeen inaad iyadana iska seexatona maaragtay maxay tay mas'alo loo baahan yahay maaragtay maxay tay maaha ibnu xasam wuxuu yihi ninka waxaa faradku ah waajib ku ah buu leeyahay inuu haweenaydiisa u tago ayaa maaragtay maxay tahay waajib ku ah ugu yaraan yacni maaragtay maxay tahay labada dhiig dhexdoodaba ugu yaraan mar inuu tago ayaa waajib ku ah buu maaragtay maxay tahay leeyahay a waayahay hadduu sidaa yeeli waayana caasi buu noqonayaa bu ayuu maaragtay maxay tahay leeyahay wuxuuna usoo daliishanayaa faidaa faidaa tadaharna fa'tuuhuna min xaytu amarakum allah markay dahaaro qaataan u taga buu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala haweenkii meeshii ilaahay baneeyey in looga tago laakiin culimmada badankeedu waxay leeyihiin baa la yidhi ha ha jumhuur culamaa waxay qaban baa la yidhi sidaa uu ku tegay ibnu xasan oo inay waajib ku tahay sidaa inuu yeelo hadduusan maaragtay qofku markaa cudur uu leeyahay aysan maaragtay maxaade jirin axmedna axmed ibnu xambalna isagu wuxuu yidhi afartii bilood maaragtay maxay ahaytay afartii biloodba mar ayaa waajib ah waayo ilaahay baa wuxuu u baneeyey ki kii ka dhaartay haweenaydiisa afar bilood baa loo qabtay o la yidhi afar bilood haddii kusoo noqon waayo gabadha waa laga furayaa maaragtay waayahay marka masalahaas uu iska un halkaas ynu maaragtay maxay ahaytay khazali oo shaaficiyada kamida wuxuu leeyahay isagu afartii maalmoodba mar baa loo baahan yahay waayo ninku wuxuu guursan karaa afar naagood saddexda maalmood inta u kale meelaha kusoo maqan yahay maahana ti maaragtay xisaabtiisa waa inuu la yimaado afartii habeenba waa inuu mar hawshiisa guto waaya waxaynu la ogsoonnahay tegitaanka naftirkiisu inuu kamid yahay sadaqaadka waxyaabaha ajirka laga helo naftirkiisu inuu kamid yahay ayaanu maaragtay maxay tahayn aynu ogsoonahay waayo xadiiskii muslim uu warinayey nebigu wuxuu yihi walaka fii jimaaci zawjati zawjatika ajr waxaad a ajar baad ku leedahay haweenka haweeneydaada tegisteeda ajar baad maaragtay maxay tahay ka helaysaa markaasay waxay yidhahdeen asxaabtii yaa rasuula allah ayaati axadunaa shahwata midkayo ma shahwadiisuu gudanayaa wayakuunu lahu fiiha ajar dee min ajar buu ka helayaa markaasuu nebigu wuxuu yihi araytum law wadacaha fii xaraam bal hadduu xaaraan samayn lahaa ka warrama kaana calayhi fiiha wisr sow dembi maku ma ku lahaan lahaa a markaa waxa weeye dee haa fakadalika idaa wadacaha fii xalaal kaana lahu ajr hadduu xaraa hadduu xaaraan kula yimaadaba dembi baa looga qori lahaa hadduu xalaal kula yimaadana ajar baa looga qorayaa marka ajarkaasi waa in waa maaragtay maxay tay waa hawl loo baahan yahay maaragtay maxay tay in in la guto waayahay intaa ayaa waxaan kusoo ururinaynaa xaqa ay gabadhu ku leedahay maaragtay maxay tahay ninkeeda haddana xuquuqda ay raggu ku leeyihiin haweenkooda ayaynu iyo kana maaragtay maxay tahay aynu bilaabaynaa ta koowaad haweeneyda ninku xaqu ku leeyahy waxa weeye ugu horeeya inay ninkeeda addeecdo inay ninkeeda addeecdo oo ay taladiisa qaadato oo ay amarkiisa fuliso ayaa maaragtay maxay tahay laga doonayaa waayahay laakiin waa inay tahay markay adeecayso wax iyada karaankeeda ah waa in waxa la farayaa uu yahay wax iyada maaragtay maxay tahay karaankeeda ah waa inuu yahay waayo waayo xaakim caaisha wuxuu ka warinayaa inay tihi rasuulka ilaahay baan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam ayunaasi acdamu xaqan cala almar'a yaa yacni dadka yaa ugu xaq badan haweeneyda markaasuu wuxuu yihi zawjuhaa yacni zawjahaa ninkeeda ayaa ugu xaq badan haweenka waxaa ugu xaq badan dadka ayaa ugu xaq badan haweeneyda ayaa la weydiiyey markaa wuxuu yihi maaragtay maxay tay ninkeeda ayaa ugu xaq badan markaasaan waxaan ku idhi bay tihi fa ayu nnaasi acdamu ajra acdamu xaqan cala arajul ninka isaga ayaa dadka ugu xaq badan taaba garanaysaan soo maha ya hooyadii a hooyadii ayaa ugu xaq badan waxaa laga yaaba haweeney haweenku inay tirahdaan waxba idinka maqan laakiin dhinacna waa hooyo dhinacna iyadiiba marna hooyo ah marna iyadiiba ah maaragtay zawja soo ma aragtid markaa dee mar buunbay xaqa yeelan lahayd markay hooyada noqotaana yaro weliba maaragtay sii xoogeyn waayo markan ay ya markaa waa in maaragtay maxay tahay aysan u ark dhinacuun ka eegin aysan odhan nin baa ku qabee waa in dhinac kalena ka eegto in maaragtay ay hooyo noqonayso dabeedna ninkii ay iyadu ugu xaq badanayso wiilkii ugu xaq badanayso inay dhinacaana ka xisaabiso ayaa maaragtay maxay tahay loo baahan yahay waayahay waxaa kaloo arrintaa weliba sii akidaya o sii adkeynaya inuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam law amartu axadan an yasjuda liaxadin haddaan nin amri haddaan cid amri lahaa inay cid u sujuuddo la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha waxaan fari lahaa haweeneydu inay ninkeeda u sujuuddo min cidami xaqihi calayha xaqa uu ku leeyahay weyninkeeda daraadii yani sida uu xaqiisu u wen yahay daraaddii laakiin lama farin oo cidna cidna cid inaad usujuuddo aan allahayn alla cid aan inaad usujuuddo looma maaragtay maxay tahay ogola ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu yihi fasaalixaatu faasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgayri bima xafida allah haweenka wan wanaagsan qaanitaatun ee mutiicaatun adeeca raggooda xaafidaatun lilgeyb xifdiya naftooda iyo maalkoodaba xifdiya markuu maaragtay maxay tay uu ninkoodu maqan yahay ha markaa qaanitaatun waxaa loo jeedaa mudiicaatun lilaahi waliaswaajihina allahoodna adeeca raggoodana maaragtay maxay tay adeeca ayaa maaragtay maxay tay loo jeedaa waaya ogaadana yacni yacni xaqa raggu waxyaabaha ugu weynu ku soo ururo waxaa ka mid a mas'aladaa ah in haweenaydu ay ragga adeecdo waayo gurigu wuxuu u baahan yahay maamul maamulkuna wuxuu u baahan yahay cid madax ka ah cidda madaxda guriga ka ahina waxa weeye maaragtay maxay tahay waa zawjka markaa waa in guriga saas waa inu ku dhisnaado ayaa maaragtay maxay tahay loo baahan yahay ha lidalika nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuuna ku sheegay khayru nisaa'i naagaha waxa u khayr badan man idaa nadarta ilayhaa saradka ta markaa adeegto ku farax gelisa ta markaa adeegto ku farax gelisa wa idaa amartahaa daacadka marka aada wax fartana ku yeesha oo aqbasho wixii aada fartay wa idaa qibta canha markaad ka maqan tahayna xafidadka fii nafsihaa wamaalik nafteedana ilaalisa oo shaydaanka iyo maaragtay maxay tahay wixii lamida ka ilaalisa maalkaagana ilaalisa oo kuu dhowrta taas baa haweenka ugu khayr badan buu maaragtay maxaa dihi lidaalika ilaalintaa ay ilaalinayso haweenaydu nafteeda ay ilaalinayso oo ay ninkeeda adeecayso waxaa lagala mid dhigay jihaadkiibaa markaa maaragtay maxay tahay lagalaba dhigay ama waxaa looga waxaa looga dhigay inay sidii qof jihaadaya oo kala tahay ayaa maaragtay maxay tahay looga dhigay lidaalika ibnu cabaas wuxuu werinayaa haweeney baa ninka nebiga utimi calayhi salaatu wasalaam markaase waxay tihi rasuulka ilaahayow anaa waafidatu nisaai ilayk haweenkii ayaa xaggoodii layga soo diro wafdi baan ka ahay bay tiri ha haada aljihaad katabahu allahu cala arijaal jihaadka ilaahay baa maaragtay raggii ku farad yeelay fain yusibuu jiru hadday wax noqdaan waa laga abaalmarinayaa wain qutiluu kaanuu axyaan cinda rabbihim yursaquun hadday dhintaanna kuwa nool oo ilaahay agtiisa lagu irsaaqayo ayay noqonayaan wa naxnu macshara nisaa annagu haddaanu nahay haweenkii naquumu calayhim iyaka ayaanu u shaqaynaa famaa lanaa min daalika waxa ay iyaku helayaanna maaragtay maxay tahay annaku maaragtay maxay tahay ma helayno nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markaa abliqii man laqiiti min annisaa iga gaadhsii wixii haweenaha aada la kulanto ina daacata zawj ninka oo la adeeca wa ictiraafan bixaqihi iyo aqi xaqiisa oo la ictiraafaa yacdilu dalik taas buu udhigmaa manaa jihaadkii ninkuu galayey ayuu u dhigmaa ee maaragtay sida waqaliila min kuna ma yafcalu nebigu wuxuu ku daray in yar oo idinka idinka mid unba saa yeelaysaa in yar un ayaa sidaa yeelaysa hay markaa dee qof waliba wayna ku dadaasho inay noqoto tii iyadu yeelaysa intii yarad inay kamid noqoto waa in gabadh waliba maaragtay maxay ay ku dadaasho ha weliba waxaa intaa kusii dhe sii dheer haweenku waxyaabaha ay naarta ku galaan waxaa ugu badan caasinta ay raggooda caasiyaan baa maaragtay maxay ku badan ha iyo inay qariyaan oo ay diidaan wixii wanaag ahaa ee loo soo maaragtay maxay falay inay inkiraan waayo nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis ibnu cabaas uu werinayo idalactu fi nnaar naartii baan eegay buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa idaa aktaru ahliha annisaa waxa ugu badani waxay ahaayeen haweenka yakfurna alcashiir yacni ninkeeda ninkooda ayay maaragtay maxay ku kufrinayaan oo wixii wanaag uu falay oo dhan bay inkirayaan low axsanta ilaa axdaahuna dahr haddaad mid ka mida aada wanaag u samayso zamankao dhan waktigoo dhan yacni cumriga uma ra'at minka shay-an dabeedna ay wax yaroo xumaana kaa aragto qaalat waxay ku odhanaysaa qaalat waxay odhanaysaa maa ra'aytu minka khayran qad weligeeba wax khayr kuguma arag ayay maaragtay maxay odhanaysaa wixii wanaag ahaa ee loo soo sameeyey oo dhan maaragtay way inkiraysaa insha allahu gabadh kasta waxaanu filaynaa inayno inaysan iyadu noqonin taa la eedeynaye iyadu ta wanaagsan in noqoto waliba xadiiskaa bukhaari baa wariyey haddaba walaalayaal daacada maaragtay maxay ahatay la adeecayo ragga la adeecaya waxay ku xadidan tahay waxay ku xadidan tahay waa inay noqoto number marka hore wax haweenaydan la amraya ay awoodi karto waa inay tahay ta labaad waa inaysan waxa ninku faraya gabadhiisu waa inaysan ahayn wax macsi ah labadaasi hadday timaado markaa adeeciddii maaragtay maxay ahatay ma jirayso oo la adeeci maayo waayo waayahay adeecistaasina waxay keenaysaa inuu ninku ilo iyo maaragtay inuu jiritaankii qoysku uu maaragtay maxay tay mid jira oo hagaagsan inuu noqdo ayay maaragtay maxay tay keenaysaa oo ay faaiideysan faa'iideyneysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis wuxuu inoo ku sheegaya wuxuu leeyahay idaa sallat ilmar'atu khamsahaa haweeneydu hadday shanteeda tukato wa saamad shahrahaa bisheedana ay soonto rabadaan waxasanad farjahaa farjigeedana ay ilaaliso oo ay xaaraan ka ilaaliso wa adeecat sawjaha ninkeedana ay adeecdo qiila laha adkhuli iljannata min ayi abwaabi iljannati shita waxaa lagu yidhaahdaa jannada gal albaabkaad doonto maaragtay maxay tae ka gal ayaa lagu yidhaahdaa albaabkaad doonto jannada ka gal ayaa lagu yidhaahdaa baa layidhi waayahay waana inay marka gabadha muslimadihii ay ogaataa hadday khilaafto ninkeeda oo ay weliba khilaafkaa ay maaragtay maxay tae kusii adkaysato inay taasi keenayso isqabqabsato isqabqabsi iyo isjiid iyo xumaan meeshii maaragtay maxay tae ka dhalata iyo qoyskii oo baaba-a inay ka dhalato ayaa maaragtay maxay tae aada meeshaa ka garan karaysaa xuquuqda uu raggu kuleey raggu ku leeyahay xaaskooda waxaa ka mid a inaysan ninka gurigiisa keenin ciduusan ninku doonaynin ciduusan ninkeedu doonaynin sidau nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis dheer wuxuu ku yihi fi xajati alwadaac alaa ina lakum calaa nisaa'ikum xaqan alaa hoy ina lakum calaa nisaa'ikum xaqan haweenkiina xaq baa ku leedihiin walinisaa'ikum calaykum xaqan haweenkiinuna idinka xaq bay idinku leeyihiin fa xaqukum calayhina xaqa aada idinku ku leedihiin korkooda waxa weeye allaa yugdi'na furuushakum man takrahuuna inaysan ku joojinin oo aysan keeninin gogoshiina qof aadin doonaynin walaa ya'dana fii buyuutikum man takrahuuna guryihiinana aysan u idmin aysan soo gelinin qof aada necab tihiin oo aada diidan tihiin alaa wa xaquhunna calaykum idinkuna xaqa xaqa idinkule iyakuna idinka idinku leeyi waxa weeye an tuxsinuu ilayhina inaad wanaajisaan oo aad hagaajisaan fii kiswatihina yacni maaragtay marashadooda iyo dharkooda wa dacaamihina iyo cunadooda inaad hagaajisaan ba iyakuna maaragtay maxay idinku leeyihin xuquuqda kale ee haweenku raggu ku leeyaha haweenka waxaa ka mid a inay haweenku adeegaan oo guriga ay maaragtay maxay tay ka adeegaan lidalika anas bnu malik wuxuu yihi radia allahu canhu kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii rasuulka ilaahay waxay ahaayeen idaa zufuu imra'a markay gabadha qalgeynayaan ilaa zawjiha ninkeeda ay u geynayaan ya'muruunahaa waxay fari jireen bikhidmati zawj ninkayna u shaqeeyaan wa ricaayati xaqihi xaqiisa inay ilaaliyaan wa tarbiyati awlaadihi caruurtiisana inay u tarbiyeeyaan ayay fari jireen sidaas oo kale ayaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam cali bin abi daalib iyo faadima binti rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ayuu ugu kala xukumay oo wuxuu yihi fajacala calaa faadima wuxuu yihi fajacala calaa faadima wuxuu faadima dusheeda yeelay khidmatlbeyt guriga inay ka shaqayso wa jacala calaa caliyin alcamala waalkasb calina wuxuu dushiisa yeelay inuu shaqeeyo oo dee maaragtay maxay tahay masruufkii iyo kasoo shaqeeyo waaya waxaynu nidhi asxaabtii maxay ahatay nebigu waxay fari jireen arrimahaas ayay maaragtay maxay atay fari jireen lidaalika ayaa had iyo jeer waxaa wanaagsan marka guri la dhisaayo inagu haddaynu hadda soomaali nahay dhaqan uma lihin ninka inaan la dardaarano oo aan idhaahno waryaa aqal baad gelaysaa reer cusub baad dhisanaysaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa iyo sidaa waxaas iyo waxaa iyo waxaasaa lagaa doonaya gabadhana hooyadeed ma tidhaahdo waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaa lagaa doonaya ago badanaaba waa wax dhici kara marmar inay dhacdo bal haddaba waxaynu eegi doonaa haweeney la dardaarmaysa gabadheedii oo guri maaragtay gabadha ay aqalgeynaysa kala dardaarmaysa ayaynu maaragtay bal eegeynaa si ay ula dardaaranto si ay inaka naftirkeena tusaaleyn oo ku noqoto oo waayihii hore waxaaba suurtooda wax qoranba inaynaan lahayn ama diinta aqoonteeduba maaragtay maxay tahay ina ku yarayd laakiin mustaqbalka waxaynu u baahannahay inaynu yacni ama nusuustoo lasoo ururiye ha noqoto ama iyada oo nafri ahaan laga soo dhigay ha noqotee inaynu yeelano waxaynu u sheegi karna carruurteenna gudbin karno ama gabdha ha noqdeen ama wiilal ha noqdeene marka reer la rabo in maaragtay maxaatee la dhiso ha marka way la dardaarmaysaa waxay tihi inaki faaraqti iljawi aladii minhu kharajt waxaad ka soo baxday waxaad ka faaruqaysaa oo ka tegaysaa yacni jawigii aad ku noolaan jirtay wa khalafta aljawi aladii darajta gurigii aad meeshii aad ku barbaarteed ka tegaysaa ilaa wakarin lam tacrifii meel aadan maaragtay maxaaytay garanaynin waqariinin lam taclifii waxaad u tegaysaa qariin yacni zawj ayaad u tegaysaa aadan isbaranin eedan isdhaqan baranin ayaad u tegaysaa waaya waxaad u noqotaa bay leedahay ya waxaad waxaad u noqotaa midda ilaalisa oo maaragtay maxay tahay ka warhaysa fakuni lahu ama addoon u noqo bay tiri addoon u noqo yakun laka cabdan addoon buu kuu noqonayaa haddaa adigu yani maaragtay maxay tahay si fiican isugu jejebiso isna uu isu kaa jejebinayo sida addoonku kuugu shaqaynayaa marka waxay tihi qisada waxaan uga jeedaa waxay tihi toban arrimood u ilaali toban arrimood u ilaali bay tihi ninkaa ninkaagaa marka tobankii waa maxay waxaa laga yaabaa gabdhuhu inay tobanka hadda haddii iyo kuwa iska soo ururin lahaayeen hadday soo ururin lahayeen oo habayn lahaayeen inay sidanba si ka fiican inoo ku dhigi lahaayeen waa suurtooda laakiin bal iyaku hadda su-aalla inay keenaan baynu ka sugaynahay beraan insha allahu marka su-aalaha laga jawaabayo su-aashaas iyakay ku maqantay inay soo ururiyaan bal iyakuna gabdhahooda waxay faraan markay maaragtay maxay tahay in lasoo ururiyo lasoo qoro ya sida anaga su-aalaha inaanu ka jawaabno iyaguna bal su-aashaasaa ku maqan haddii laha idmo ragga naftirkiisa hadday idinku shanka shan keentaan idinkuna waa dadaashaan wiilkuwa sii dardaarmaysaan waaya haddaba toban bay tiri toban arrimood ninka u ilaali tobankaa marka waxaan u sheegaynaa waa xaqiiq ahaan toban ninkuu baahan yahay weeye yacni gabadhana ka dhigaysa gabadh wanaagsan maaragta maxay ta ka dhigaysa hadday tobankaa ilaaliso ta koowaad iyo ta labaadi waxay tihi falkhushuucu lahu bilqanaaca wa xusnu samci lahu wadaaca yacni inaad maaragtay maxay tay u jajabnaato ogolaato oo wixii lagu siiyo aada maaragtay maxay tay ku qanacdo wa xusnu samci lahu wadaaca iyo inaad maqasho oo aada adeecdo taasi waa labo ta saddexaad iyo ta afraadi waxa weeye attafaqudu limawaadici caynihi wa anfihi inaad ilaaliso oo aad ka warhayso ishiisu meeshay ku dhacayso iyo sankiisu meeshu ku dhacayo macnaha waa maxay yuusan waxunna kaa urinin yacni waxaan udgoonayna yuusan kaa urinin yacni wasaq iyo maaragtay maxay tahay nadaafaddana ku dadaal oo yacni muuqaalkaagana maaragtay de hadday noqoto fidhashadii hadday noqoto yani isqurxintii isqurxi bay ujeedaa soo maaragtay dhinaca kalena yani yaan maaragtay maxay tahay uriyo waxaan kaasoo kale haysan kaasoo urine isudgiyo gabadh wanaa saas labada labada arrimood iska ilaali bay jira meesha ishiisu ku dhacayso iyo meesha sankiisu wax ka urinayo labadaaba iska ilaali bay jira ta shanaad iyo ta lixaad waxay tihi attafaqudu liwaqti manaamihi wa dacaamihi waxaad ka warhaysaa waktiga uu seexdo iyo waktiga uu wax cuno ha weliba way sii maaragtay way sii baddo waxay tihi fa ina tawaatura aljuuci mulhiba wa tanqiisu nawmi muqdiba waxay tihi ha haddii gaajadu qofka ay ku badato qofku waa gubtaa soo maaragtay way gubtaa oo yacni maaragtay weliba ninku rag dadku dee kala cunada u kala degdeg badane hamuun rag dad ragga qaar baa hamuun leh oo haddii gabadhan ay markiiba wax soo diyaarin weydo lagaba yaabo inuu gacantaba qaado soo maaragtid hurdada hadday qofka ku yaraatana isaguna wuu cadho batahay oo cadhaa maaragtay maxaaday timaada markaa waktigiisa hurdadana u ilaali waktiga cunadana ha kala raagin isa iyadoo kulul ha u keenin waayo dee hadduu gubto baxar buxuur weeye isagoo awalba intaad kala soo yaro raagtay haddana iyadoo kulul hadu keento ya khatarteeday leedahay waa in la iska ilaaliyo ta toddobaad iyo sideedaadna waxa weeye falixtiraasu bimaalihi wa ircaau calaa xashamihi inaad u ilaaliso maalkiisa iyo inaad ka warhayso maaragtay dadka u shaqeeya iyo maaragtay maxay tahay khaadimiintiisa iyo wa ciyaali iyo caruurtiisa وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التدبير arrintuna waxay ku soo ururaysaa inaad maalka si fiican u qadarto oo aad u maaragtay maxay tahay aad u kala habayso carruurtana si fiican aad u deberto oo u kala maaragtay maxay tahay u tarbiyaso oo hagaajiso waayahay ta sagaalaad iyo ta tobnaad waxa weeye falaa tacsiina lahu amran waxbaha ku caasinin walaa tafshiina lahu siran siru leeyahay ha fidinin waxa u qarsoonna banaanka ha keenin soo ma aragtid ha waxa uu ku farana ha maaragtay maxay tahay ha ka diidin waayo haddaad amarkiisa khilaafto a a waxbaan ka tegaad moodaa hay yacni amarka khilaafkiisuna wuxuu keeni karayaa dhibaato maaragtay sirta oo la fidiyaana haddaad sirtiisa fidisana hadhow inuu isagu maaragtay maxay tahay dee isaga naftirkiisu uu wax kugu sameeyo waa wax dhici kara waxaa kale ay uga digtay markii tobankii halkaa ugu dhamaysay waxaan kaaga digayaabay tihi alfaraxu bayna yaday inaad hortiisa ku faraxdo in kaana muhtaman hadduu murugaysan yahay hortiisa ha ku farxin waxaa kaloon kaaga digayaa inaad murugooto isagoo faraxsan markuu isagu faraxsan yahayna murugaha muujinin markuu murugaysan yahayna faraxa muujinin waayo cadaawad baa kasame cadaawad baa maaragtay maxay tahay ka abuurmaysaa waayahay xuquuqda gabadhu ay xuquuqda gabadhu ay ninka kule ninku xaq gabadha kuleeyahay waxaa ka mid a inay maaragtay maxay tahay ninka ehelkiisa sidii iyadu isagaba looga rabay inay ninka ehelkiisa ay baari u noqoto oo ay hagaajiso oo ay soo dhaweyso ayaa maaragtay maxaada ka mid ah xuquuqda waxaa kaloo ka mid a inaysan gurigiisa ka bixinin ilaa biidnihi idankiisa maahane xataa walow kaana dihaabu ila ahliha xataa gurigooda hadday qabanayso gurigii reerkooda hadday qabanayso waxay u baahan tahay inay ninka idan ka soo qaadato waayo marka xuquuqda ayaan maaragtay maxaa tahay intaas ayaan kusoo ururinayaa ilaahay subxaana wa tacaala hayna waafajiyo maaragtay maxaa tahay sida tawfiiqda qaarkeenba qaarka kalena ha uga dhigo inaynu maaragtay maxaa tahay dad xuquuqda isu isu oofiya dabadeedna halkaa qoys wanaagsan baa ka dhalanaya qoyskaasna maaragtay maxaa tahay insha allahu qoys muslimu noqonaya oo mujtamaca qeyb wanaagsan maaragtay maxaa tahay ka noqonaya ilahay hanoo dembi dhaafo waxaanu gefnay idinkana ilahay ha idinku anfaco iyo inaka idinka idinkii annagaba
jazakallahu sheekhana alkariim muxaadarada ayuka halkan usoo jeediyey ikhwaani hadda casabana